dhowaada dhegaystayaal qaybtii koowaad barnaamijyo taxano ah oo aannu uga hadlayno arrimaha doorashooyinka soomaaliya ee la filayo inay dhacaan sannadkan labada kun iyo lix iyo tobanka waxaana qaybta koowaad ku soo qaadanaynaa qaabka loo soo xulayo ergooyinka afar iyo tobanka kun ka badan ee lagu wado inay soo doortaan aqalka hoose ee baarlamanka tobnaad haddaba inta aynan u gudbin qaabka ergooyinka loo soo xulayo bal aynu marka hore dib u milicsanno sida shacabka soomaaliyeed ay uga dhigan tahay doorashada soo socota iyo waxyaabaha ay uga duwan tahay doorashadii la qabtay labada kun iyo labayo tobankii doorashadan la filayo inay dhacdo two thousand sixteen oo ah ilaa uu ka qaybgelayo xildhibaan kastaba uu soo xulayo konton iyo kow qofood oo ergo markaas ay noqonayso laba boqol iyo todobaatan iyo shan lagu dhuftay konton iyo kow oo imaanaysa afar iyo toban kun iyo wax la jira runtii waa arrin amba siyaasad amba maaragtay wax ku cusub oo bulshada soomaaliyeed maxamuud geedi ow hilowle waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamankii hore ee kumeel gaarka ahaa waana siyaasi u dhuundaloola arrimaha doorashooyinka doorashadan doorasho ka horeysa ee aheeday sanadkii laba kun iyo labaiyo tobankii waxaa soo xulayay boqol iyo soddon iyo shan doorashadaas marka runtii waxaa ka timid dhaliilo badan tan marka maadaama ay ka badan tahay oo meeshii wel hal oday kale iyo jufo kastaba uu maaragtay uu eedda qaadayay hadda waxaa laga dhigay ilaa konton iyo kow ergo waxay marka u dhexaysaa taasu inkastoo aan la gaarin yoolkii lalahayo aheeda qof iyo cod aan la gaarin haddana waxay wax badan wax badan wax badan shacab isweydiin doonaan talow tii kii lasoo maray iyo tan hadda soo socota ee u dhexaysa hal oday iyo u dhexaysa qof iyo cod u dhexaysa ee meeldhexaadka maxay kasoo bixi doona kaga duwanaan doontaa iyadoo inta badan shacabku ay ku xiray qof kastaba qofta weydiiso ay ku xiran tahay haddana inta badan waxay ku leeyihiin koley tii heeday doorashada doorasho ka horreysa heeday sanadkii labaiyo tobanka inay wax badan tan ficnaan doonto ayaa rajo weyn laga qabaa balse waxaa la arki doonaa marka doorashadu dhacdo iyo wixii kasoo baxa dad badan ayaa su-aale iska weydiinaya ergooyinka wax soo dooranaya ee ay tiradoodu ka badan tahay afar iyo tobanka kun qaabka ay iyagu qudhoodu ku imanayaan iyo cidda awoodda u leh inay soo xusho waa kan xildhibaan shariif maxamed cabdalla oo arrimahaasi ka jawaabaya sida hadda la og yahay ergooyinka waxaa liiskoodii soo gudbinaya ugaaska magacyada kala duwano hadda oday dhaqameedu ay leeyihiin wuxuu rab ha ahaado ugaaska soo gudbinhaya ugaaska waxa weeyaan waxaa laga rabaa in uu ka soo xulo qiibaha kala duwan ee bulshada odayaal culimo haween dhallinyaro aqoonyahan iyo saasoo kaleeto wixii ah isla markaasna inuu ka soo xulo beelaha jufooyinka isaga hoos imaanhaya uu ugaas ku yahay inuu inuu ka soo xulo oo dad isku dheela tirin uu keeno hadduusan taas keenin waxa weeyaanna waxaa dhici karta dacwooyin inay abuurmaan oo guddi khilaafaad loo baahdo dabcan waa dhici karta haddaynan u tagnaa dhici karta dadka siyaasiyiintu ayagu inay iyaga gadaal uun waxuun ka soo riixaan waa dhici karta laakiin ofishali waxaas kale ugaaskaas kale waana waxayna ka kooban yihiin qiibaha bulshada doctor maxamuud maxamed culisow waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana uu v o a uga warramay doorka odayaasha boqol soddon iyo shanta ah ee ku wajaha nidaamka soo xulista ergooyinka dooranaya xildhibaanada cusub ee baarlamanka soo socda horta odayaashan hadda la doortay oo boqol iyo soddon iyo shanta ayagu waa dad matalaya guud ahaan bulshada ahay sidaas darteed ayagu waxa keliya oo laga rabaa waxa weeye inay hawshaasu ay ka sugaan jufooyinka hoose oo reer walbaba matalaya inay soo xulaan odayaashaa la keenaya shardiga ugu horreeya waxa weeye waa in bulsho kastaba ay samaysataa kulan ballaaran oo furan oo dadkeeda waxgaradka oo hoggaanka saraa iskugu yimaadaan oo ay ku oggolaadaan dadka matalaya codkooda ay siiyaan inay u xushaan markaas dadkaasuna waa inay ahaadaan dad aan ama dowladdu qoratay ama xildhibaan qof gaara uu mataqaanaa wato waa inay ka ahaadaan qof kasta oo lagu tuhmayo inuu marka horeba uusan maskaxdiisii u furnayn dadka musharaxiinta ah ninkii markaas ugu habboon in la doorto aan ra'yi ahaan aan u furnayn in lagu dara maahan marka waxaa laga rabaa waxa weeye bulsho kastaba in xaq loo siiyo fursad loo siiyo inay meel fagaaraa oo ballaaran ay ku xulato kuna ogaato dadka u matalaya weliba waa in wakhti hore la shaaciyaa konton iyo kowda qof oo matalaya bulshadaasu muddo bil ka hor doorashadu intaysan dhicinin waa in cid walbaba ay og tahay oy ka warqabto oo dadkaasu inay haystaan kalsoonida dadka ay codkooda isticmaalayaan waa in la ogaadaa odayaasha boqol iyo soddon iyo shanta xubnood ah iyo ergooyinka ay soo xulayaan ayaa waxaa saaran mas-uuliyad culus oo ku aadan sidii doorashooyinka dhici doona ay u noqon lahaayeen kuwo hufan oo ay cadaaladi ku dheehan tahay haddaba maxay tahay labada dhinacba tallaabooyinka laga filayo inay ku dhaqaaqaan waa kan mar kale shariif maxamed cabdalla oo arrimahaasi farta ku fiiqaya ergooyinka waxay ka bilaabanayaan ugaaska ugaaska maadaama hadda ummaddii oo dhan aysan ahayn waxa wax dooranaya oo qof kastoo beeshaas ka tirsan uu xaqu leeyahy inuu cod dhiibto oo haddii bidacadii uu gaaray laakiin waxaa laga rabaa ugaaska laftigiisa inuu ku soo xulo dad loo qaateen ah oo hufun oo isku dheela tiran oo hadhow toole buuq iyo guddi khilaafaad aan loo baahnaynin ergooyinkana waxa weeyaan idaacaduhuna inay ka qayb qaataan wacyigelintaas iyo dadka la waraysanayo lafteeda waxaa nooc wacyigelin ah weeye marka waxaan dhihi lahaa ergooyinkaas hadday gacantoodii ku jirtaa inay ergooyinkuna ay noqdaan dad ka fogaanaya dad la korobta garayn kara dad la gaban kara inaysan noqon waxa weeye ammaana saaran inay qofka ku qiimeeyaan aragtidoodii waxqabadka iyo aqoonta iyo waay aragnimada laga fili kara ninkaas nin barlamaanka wax kusoo kordhinhay inay ka eegaan intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa qaybtii koowaad barnaamijyo taxano ah oo aanu uga hadlayno arrimaha doorashooyinka soo socda gaar ahaan dhinaca ergooyinka waxaana qaybta labaad berrito haddii allaha awoodda lihi oggolaado ku dhegaysan doontaan kaalinta ergooyinka soo dooranaya xildhibaanada baarlamanka cusub ee soo socda inta ka horraysa waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh